maalintii shalay shil gaari oo geystay khasaarooyin kala duwan waxa uu ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka tugwajaale iyo kalabayr oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya wararka ayaa intaa ku daraya in shilka uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari booyad ah iyo mootobajaaj inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay shilkan halkaay ku dhaawacmeen laba kale sida uu ku warramay agaasimaha cisbitaalka magaalada wajaale abaaro labadii iyo soddon daqiiqo waxaa cisbitaalka guud ee degmada togojaale lasoo gaadhsiiyey afar qof oo ku waxyeeloobay shil ka dhacay inta udhexaysa wajaale iyo kalabaydh shilkaa waxaa ku waxyeeloobay afar qof laba qof oo iyagoo meyda cusbitaalka lasoo gaadhsiiyey iyo laba qof oo dhaawacyo culus ahaa kadib markii loo sameeyey adeegii degdega ahaa ee ugu horreeyey labada qof ee dhaawaca waxaa loo gudbiyey cusbitaalka guud ee hargeysa halka aanu labadii qof ee meydkii weli cusbitaalkeenna ay yaalaan maahan markii ugu horreysay oo shilceankaana oo ka dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana marar kala duwan ku dhintay dadaadu fara badan oo carruur iyo haween ay ku jiraan